maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeymo saacadii tegay iyo maanta ka dhacay mandiqada goodoonsan ee khaza ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda oo adeegsanaya diyaaradahuda dagaalka ayaa waxay duqeymo kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen deegaana iyo magaalooyin ku yaala qidaaca khaza waxayna duqeymahaas sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan saacadii tegayee maanta meelaha ay duqeymuhu ku ekeeyeen ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah magaalooyinka khan yunis iyo beet xanuun waxaana ku sheeday duqeymo halkaasi ka dhacay toban ruuxoo shacabriid ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen iyadoo sidoo kale jiraan weeraro xoogan oo ay ciidamada wax iska cabinta falastiiniinta ku naafeeyeen cadowga gumaystaha yuhuudda dowladda maraykanka ayaa goontanamo bay kasii daasay maxbuus u xirnaa toddobiyo toban sano wasaaradda difaaca dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay xabsiga fadeexadda ku canbaxayo goontanamo bayey kasii daysay mid ka mid ah maxaabiista muslimiinta oo halkaasi lagu tacdiibinayo toddobiyo toban sano oo xidhiir ah war saxaafadeed ka soo baxay bantikoonka maraykanka ayaa lagu shaaciyey in xabsiga laga sii daaya maxamed cabdulmaalik bajabu kaasoo kasoo jeeda muslimiinta dalka kenya maxbuuskan uu sanadkii labada kun iyo toddobada siyaayadu xirtay ayaa ku eedeysanay inuu ka tirsanaa ururka alqaacida wararka ayaa waxay sheegayaan kadib markii la sii daayey maxbuuskan ka tirsan muslimiinta dalka kenya ay xabsiga goontanamba bay ku hareen labaatan iyo sagaal maxbuus kuwaasoo ay dowladda maraykanka ku eedeysay waxyaabo kala duwan oo aan xaqiiqada ku salaysnayn weerar keligii duulima ayaa ka dhacay magaalada naabulis ee daanta galbeed wararkee naga soo gaaraya deegaanada daanta galbeed ayaa waxay ku waramayaan in weerar asaasyana lagu qaaday basay saarnaayeen dad yahuudda uu ku socdaalayay waddada qabru yuusuf oo ku taala magaalada naabulis ee dhacda bariga daanta galbeed warbaahinta maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi uu dhaawac halisa ka soo gaaray darawalkii kaxinayay gaariga baska isagoona qaaday waddaana hilmidda uu kusii jeeday wargeeska macaarif ayaasna waxuu sheegay in darawalkii kaxinaya gaariga uu ahaa askari ka tirsan ciidamada yuhuudda ma jirto wax faahfaahinintaasi ka badan oo warbaahinta yuhuuddu ka bixisay weerarka khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhulgariir ka dhacay jasiirad ku taala badweynta basific dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay magaalada bortovilla ee xarunta jasiiradda vanuato ay ku taala badweynta basifiga dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay toddoba dhibic afar darajo ayaa sababay burburka buundooyin iyo dhismayaal ay ka mid yihiin xafiisyadii safaaradda maraykanka iyo faransiiska ay ku leeyihiin jasiiradda warbaahinada iyo wargeysyada oo soo xiganaya dad goobjoogayaalla ayaa waxay sheegayaan in dabaqa hoose ee dhismayaasha ku yaala safaaradaha maraykanka iyo faransiiska oo burburay islamarkaana ay geysteen khasaare kala duwan dhulgariirkan ayaa sidoo kale sababay khasaare nafeed iyadoo ay ku dhinteen afar iyo toban ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen afar boqol oo ruux oo kale ardayda madaarista yuhuudda ayaa dhigay saaka dibadbaxyo ballaaran oo ay ku dalbanayaan xabajoojin waa berigii hore maanto arbaca ah waxaa magaalooyinka maamulka saynad yuhuudda uu xooga koysta iskugu soo baxay arday aad u fara badan oo dhigta madaarista dugsiyada hoose dhexe iyo sare waxayna ahaayeen kuwa dalbanaya in xukuumadda netanyahu heshiis maxaabiist iswadaarsi ay la gasho kooxaha muqaawamada falastiin si loo soo daayo maxaabiista gacanta lagu dhigay toddobadii bisha oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka warbaahinta ayaa waxay sheegaysa in ardayda iskugu soo baxay waddooyinka ay tir ahaan gaarayaan ilaa laba boqol oo arday islamarkaana yahaayeen kuwo wato boraray ku xardhan yihiin erayo karanah netanyahu dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u yihiin la dagaalanka gaashaanbuurta nato wasiirka difaaciyo xukuumadda moscow ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in wixii hadda ka dambeeya isku diyaarinayaan dagaal foolka foollaw ay la galaan gaashaanbuurta nato iyo guud ahaan waddamada reer yuruba islamarkaana si dhaqsi a iskaga soo gabagabayni doonaan dagaalka ay kula jiraan dowladda ukrein iyagoona ku bixini doona juhdi walba siday uga guulaysan lahaayeen ciidamada xukuumadda kiyef wasaaradda dagaalka ee dowladda ruushka waa inay u diyaargarowdaa iska horimaadii ay suuragal tahay lala galo gaashaanbuurta nato iyo waddamada reer yurub oo idil weliba toban ka saneeyna soo aadan ayuu yidhi wasiirka difaaci ee xukuumadda moscow tani ayaa ku soo aadaysay xilli saacadii lasoo dhaafay nato ay gashay diyaar garow dhammaystiran kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ay ku sigteen inay gudaha u galaan hawada dalalka fiinland iyo swiden ugu dambayntii xukuumadda tehran ayaa kordhisay keedkeeda ku aadan yuroniyomta qaar ka mid ah waddamada yurub oo ay ka mid yihiin ingiriiska faransiiska iyo weliba jarmalka ayaa waxay dahran ku eedeeyeen inay sare u qaaday keedkeeda yuroniyomta iyagoona midaasi ku tilmaamay sharci darro baasan islamarkaana la iskani kartaa war murtiyadii si wadajira oo soo saareen waddamadan ayaa waxay ku sheegeen inay dowladda iiraan ku khasbantae inay hoos u dhigto kororkani ku imaaday keedkeeda yuroniyumta safiirka iiraan u fadhiya qaramada midooba ayaa wuxuu sheegay isagoo waddamadan u jawaabaya in haddii ay dib u soo celiyaan cunaqabateenka iiraan ay la kulmi doonaan qalalaasooyin halisgelin kara ammaanka waddamadooda xukuumadda tehraan ayaa waxay noqotay waddanka keliyan haysan bomka nukleerka haddana gacanta ku haysta yuroniyum gaaraysa ilaa boqolkiiba lixdan wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanaga intaa